waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
inta la xaqiijiyey ilaa iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal shalay ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ka oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo uu khilaaf dhex yaallo dadka dhintay ayaa u badan ciidamada dhinacyadii dagaalamayey iyadoo sidoo kale ay jiraan dad shacab ah oo waxyaallo ay soo gaartay dhinacyada ayaana eedeymo kala duwan ka kala jeediyey habka uu dagaalkaasi uu ku bilowday iyadoo dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in ciidamo taabacsan axmed maxamed islaam axmed madoobe ay weerar ku soo qaadeen xarunta looga taliyo magaaladaasi iyadoo dhanka kalena ay sheegeen in ciidamo ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ay weerarka ku horeeyeen xaaladda ayaa iminka degan iyadoo goobta dagaalku ka dhacayna ay gacanta ku hayaan ciidamada taabacsan maamulka jubbaland cabdirashiid janan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay u dirtay gobolkaasi gedo islamarkaana halkaasi gaaray ayaa shir jiraa'id oo uu qabtay waxa uu ku eedeeyey dagaalkaasi ka dhacay magaalada beled xaawo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam janan ayaa sheegay in ciidanka dowladda uu isagu ku amray inaysan gelin dagaal sokeeye oo sida uu sheegay axmed madoobe uu ka horinayo gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo waxaanuu tacsi u diray dadkii halkaa ku geeriyooday cabdirashiid janan ayaa sheegay in beled xaawo uu u tegey in ciidamada dowladda ee halkaasi jooga uu xuquuqdooda u saxo kadib markii loo diiday sida uu yidhi inay halkaasi ka degaan saraakiil ay dowladda u dirtay isagoona intaa raaciyey in ciidamadii deganaa goobtii uu isagu ku degay uu ku amray in aysan dagaalamin
dhibaatadii maanta dhacday shaqaaqadii maanta dhacday dadkii ku geeriyooday oo soomaaliyeed waxaan leeyahay inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahi subxana watacaala ha caafiyo xaqiiqiyan waa wax nasiib darro ah inay dhacdo in nin eedaysana ah dadkaygu isku diro ay xaaladdan dhacdo weliba waxaan lagu aqoonin dadka gaar ahaan gobolkan gedo ku nool waxaa jirtay in ama aan dareemi karnaa in axmed maxamed islaam oo eedaysano ah oo dowladdii soomaaliyeed iyo qarannimadii diiday kadibna eedaysano ah oo dowladdii soomaaliyeed ay raadinayso inuu siddeed bilood horinayey dagaal ama colaad ka dhacdo gobolkan gedo oo uu dhaqaalo ku bixinayey oo lacag a v c ah oo mataacul quruur ah oo daba go'an uu raadinayay inay dadka reergeeda isku laayaan arrintaasna uu maanta ku guulaystay aad iyo aad baan uga xumahay wuxuu ku guulaystay maanta inuu dagaal amar dagaal bixiyo waxaan anigu la soo kulmay nasiib darro iyadoo ay xabad socoto baan soo degey kadib intii diyaaraddii waday iyo beeloodyadii ay kacayeen xabaddii way sii socotay waxaa dhacday in markii aan qiimeeyey xaaladda aan go'aansaday inaan shacabka soomaaliyeed ee reer beled xaawo mas-uuliyaddiida cusub oo weliba aan xaqiiqan dad aan lexjeclo fara badan u leeyahay ah aan amar ku bixin ururkii aan dhex imid maanta aan dhaha dagaal gala waxaan go'aansaday inaan dagaalkaas xakameeyo xaqiiqan waana xakameeyey dee raggii xabaddii ay ku dhacday oo isdifaacayey oo weerarka lagu ahaa na markii ay jaanis heleen aan dhaha ka baxo ka soo baxo xerada aan joogo iskugu imaada ciidankii haddana ciidamadii soomaaliyeed oo kala duwanaa ay halkan joogaan waxaa xusid mudan waxaa xusid mudan in rag markii amarka dagaal la bixiyey saraakiil ah sideeddaas bilood wax tabanayey qaar ka mid ah qaar ka mid ana askar ah wax tabanayey dhinaca kala jiray lacagtaas yartaa wax ka qaadanaya in amar dagaal markii la bixiyey ay shacabkooda u naxeen inay shacabkooda u naxeen askarteedu soomaaliyeed inay la diriraan ay diideen axmed iyo intii go'aankaas la qabtay dagaalba ay ku beenteeyeen wasaaradda amniga gudaha ee qoraal soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in marka hore ay cambaaraynayso faldembiyeed ay sheegtay in axmed madoobe uu ka geystay degmada beled xaawo iyadoona dhabarka u saartay mas-uuliyadda dagaalkaasi qoraalkan ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in ciidamo maleeshiyaad ah oo ka amar qaata axmed madoobe ay weerareen xarumaha loogu adeego dadweynaha iyo xeryaha ciidamada ee degmadaasi islamarkaana uu jiro khasaare dhimashii dhaawacyoba leh wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxay ka xun tahay ayaa la yidhi si adagna u cambaaraynaysa faldembiyeedka u eedaysane axmed maxamed islaam ka geystay magaalada beled xaabo ee gobolka gedo halkaasoo maleeshiyaad isaga ka amar qaata ay weerar bareer ah ku qaadeen sida la yidhi xarumaha loogu adeego dadweynaha iyo xeryaha ciidamada qaranka sidoo kale waxaa la raaciyey falkani oo qayb ka ah dembiyada joogtada ah ee uu ku kacayo sida la yidhi axmed madoobe ayuu si ku talagal ah ugu weeraray xarumo ay ka mid yihiin xafiiska heedaha socdaalka iyo jinsiyadaha iyo xeryo ay degan yihiin ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya hase yeeshee dhanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa iyaguna ka hadlay dagaalkaasi waxaanay ku eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoona sidoo kale guul ka sheegtay dagaalkii dhacay xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisii ayaa maanta dagaal xaqdaraha ku soo qaaday shacabka nabadda jecel ee degmada beled xaabo ee gobolka gedo ciidamada dowladda jubbaland ee ku sugan degmada beled xaabo ayaa iska difaacay maleeshiyaadka ka amar qaadanayay xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisii ayaa lagu yidhi war qoraala oo ay soo saartay jubbaland waxaa kale oo intaa la raaciyey guud ahaanba magaalada beled xaabo waxaa iminka gacanta ku haya ciidamada jubbaland halka ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah ayaa la yidhi maleeshiyaadkii khalkhalka geliyey ammaanka magaalada dhanka kale iyada oo xaalado abaaro daran laga soo sheegayo gobollo ka tirsan somalilan ayaa madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo shir jinaayad ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay xaaladaha abaarta daran ee ka jirta deegaanada gobollada awdal salal iyo saaxil kuwa oo saameyn ku yeeshay dad iyo duunyaba madaxweynaha ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqay gurmadka abaarta ee heer qaran maanta deegaanada waxaa ka taagan xaalad baniaadamnimo oo adag waxaynay dhammaanteen inooga baahan tahay inaynu kaga jawaabno gurmad midaysan iyo dareen wadareed ummadnimo oo aynu ku badbaadinayno dadkeenna tabaalaysan walaalayaal anigoo si weyn uga murugeysan xaaladda dhiilada leh xukuumad ahaan aanu dadaal adag ugu jirno inaanu gudanno mas-uuliyadda culus ee iga saaran ilaalinta iyo daryeelka nolosha muwaadin kasta waxaan maanta si rasmi a ugu baaqayaa gurmadka abaaraha ee heer qaran oo aynu maanta kula tacaalayno xaaladda sii adkaanaysa xukuumad ahaan waxaanu diyaarinaynaa qorshe wax lagaga qabanayo xaaladii hore ee ay abaartu u saamaysay ay ka mid tahay biyola-aanta cunto la-aanta daawooyin iyo agabka lagama maarmaanka u ah in la gaadhsiiyo dadkaas xukuumad ahaan waxaanu diyaarinaynaa gurmad isugu jira biyo cunto daawooyin iyo calafka xoolaha in la gaadhsiiyo dadka abaartu ay saamaysay dowladda oo keliya kuma filna culayska hawsha gurmadka abaaraha madaxweynaha somalilan ayaa dhanka kale waxa uu baaq iyo kheyladhaan u diray heedaha caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha sidoo kale ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaartu ay saamaysay waxaa loo baahan yahay inaynu caqligeenna cududeenna iyo cuudkeenna u midayno gurmadka dadkeenna tabaalaysan sida keliya aynu waxtar ku gaadhsiin karnaa waxa ay tahay midnimo qaran iskaashi isku damqasho iyo iskaalmayntii laynooga bartay xaaladahan oo kale sidaa darteed ganacsatada shaqaalaha kala duwan ee dalka culimada haweenka dhallinyarada qurba joogga iyo guud ahaanba qof kasta oo muwaadin ah gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaanu u diraynaa qayladhaan aan kaga codsanayno inuu si buuxda uga qayb qaataan gurmadka iyo gargaarka aynu wax ugu qabanayno dadkeenna ay abaaruhu haleeleen aynu sidii caadada inoo ahayd qalbiyadeenna u furno dhibtana la wadaagno walaalaheen sidoo kale waxaan qayladhaan u dirayaa deeqbixiyayaasha beesha caalamka hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo guud ahaanba dalalka aynu saaxiibka nahay inay naga garab siiyaan xaaladan adag ee dalku galay waxaan leeyahay caawimada aadna soo gaadhsiisaan wakhtiga ku habboon waxay badbaadin kartaa dad ay noloshoodu halis ku jirto waxaana soo celin kartaa rajada nololeed ee bulsho jilicsan walaalayaal ummadaha xilliyada adag ee soo mara waa imtixaan lagu ogaanayo dadnimada isku duubnida iskaashigooda iyo inta daacadda ay u yihiin walaalanimada muslimnimada iyo qarannimada ay ku wada abtirsadaan waxayna xasuusinayaa waajibkaynaga wada saaran inaynu dar yeelno dadka tabaalaysan dhinaca kale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa weli ka socda shirkii dhammaystirka maamulka s c khaatumo halkaasoo ay ku sugan yihiin ergadii ugu badnayd ee ka kala timid gobolada maamulkaasi iyo dalka dibaddiisii waxaana shirkaasi udubdhexaad u ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo horey u aqoonsatay jiritaanka maamulkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya cali xoosh ayaa booqday madasha shirka uu ka socdo isagoona ka qaybgalayaasha u sheegay hadalkan hadda ka dambeeya waxaa la aadayaa shaqadii rasmiga ahayd oo farsamo waa inuu dowladdan ku dhisi lahayn oo qodobadeeda iyo farsamadeeda iyo schedualkeeda iyo road maabkeeda ay inoo hayaan guddiga farsamadu shirkana ay hoggaamin doonaan shirguddoonka shirkan maamulkan lagu dhammaystirayo khiyaarta sharafta leh oo rag iyo gabdhaba halkan iskugu jira isla dardaarmi mayno dan baa ina wada keentay aynu baahideeda qabno horey iskugu sheegnay qof walbana weligeed toobaysay muhiimna inoo ah marka inaynu isu saburno shaqada dhinacyada isla qabanno wakhtiga aynu muxuu ahaa beekhaaminno uusan wakhtigina ka bixin intaasaan anigu maanta idinku muxuuna dardaarmayaa wixii hadda ka dambeeya waa laga yaabaa maalmaha qaarkood inaan dee imaado aniga iyo rag kaleba dee nimaadno waa suure laakiin shaqada farsamadeeda iyo hawsheeda idinkaa leh shaqadu marna dibadda waa lagaga shaqayn karaa iyadoo kulanka aan la imaan oo waa lagu soo muxuu ahaa lagu soo hilbaqaybsan karaa mararka qaarkoodna halakan baa iskugu imaanaysaan dabcan oo markaas wixii aad gaadheen ku ansixinaysaan laakiin alaaba shaqadu waxay kusoo dhammaataayoo isdhexmarka iyo bannaanka bay kusoo dhammaataa dadku beelo weeye haddii ilaahay dankeeda leeyahay arrintan idinkaa leh cidna idin gacan dhaafi mayso waa idinla toosinaynaa waa idinla wadaynaa hadday idinka qalloocatana waa idinla toosinaynaa haddaa ku filnaan weydaanna waa idinku qabsanaynaa wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali